Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa soo xirtay shirka siyaasadda qaran ee fidinta beeraha dalka kaasoo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Shirka oo ay soo qabanqaabisay Waaxda Cilmi Baarista iyo Fidinta Beeraha ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin iskaashatooyinka beeraha, hay'adaha FAO iyo WFP, iyo marti sharaf kale. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo shirka soo xiray ayaa sheegay in siyaasadda wasaaradda beeruhu tahay sare u qaadidda wax soo saarka dalka waxaan runtiina ku ammaanaya hawsha aada labadii maalmood u dambeysay halka fadhida maantana aad gebagabayn doontaan siyaasaddaas cusub ee lagu dhiqi doono fidinta beeraha iyo cilmi baadhista dhowaan waxaanu dayac tiri doonaa aan dib u dhisi doonaa actually dayac tir maaha labadii xarun cilmi baadhis ama research centers ee afgooye iyo boonkaay baydhaba oo midna loogu talagalay inuu cilmi baadhis ku sameeyo beeraha iyo fidin u sameeyo beeraha webiyada saaran midna loogu talagalay inuu cilmi baadhis iyo fidin u sameeyo beeraha roobka ku baxa laba laba xarumood oo aada muhiim u ahaa ayaanu dhisi doonaa annagoo markaa kuwaa dhowaan dhisi doona in documentigan aanu helno wax aada iyo aada noo farxad geliye weeye oo muhiima waanu ku faraxsannahay oo aan uga mahad celinayo waaxda soo diyaarisay agaasimaha guud iyo guud ahaan taageerayaasheeda hay-adaha u n ee aan hore u sheegay halkan fadhiya